waxaa dowladda federaalka ka soo goostay islamarkaana isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan wilaayada shabeellada dhexe tiro askar ah kuwaasoo lagu soo dhoweeyey deegaanka xawaadley ee gobolkaas askartan ayaa tiro ahaan gaaraya laba askari waxayna magacyadoodu kale yihiin aadan cali cabdulle iyo ibraahim aadam ugu horrayn mid ka mid ah askartan ayaa ka warbixinaya qaabka ay ugu suura gashay inuu yimaado wilaayada shabeellada dhexe aadan cali cabdulle muumin waxaan ka tirsanaa booliska muqdisho xamar waxaan baraaya soomaali iiraan shan boqol lix boqol waxasaal meel meel kalma wareysnayn ade dad meel kalma wareysnayn xerxero kal kamarle ku qornaay meeshaan la yidhaahaa saldhiga aan ku qornaay adana laisoo wareejiyey meel kontaroolkan oo number afarkeeda ah inta maarta inta ugu badan saacad ugu dhibaatay kontaroolada waa meeshaas dowlad kuma hayaan dowladseegaas marka waan fiiriyay sideed bilood sagaal bilood camal aan u shaqeeyey saan ahaa
sidoo kale askariga labaad ayaa dhankiisa ka sheekaynaya dhacdooyin uu goobjoog u soo ahaa oo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka ay sida joogtada ah u martigeliyaan muslimiinta sida xaqdarada ah ugu xerxiran xabsiyada ku yaala magaalada muqdisho gaar ahaan xabsiga dhexe magacayga ibraahim aadan taase waay asluubta waxaan ka tirsanaa guutada guutada labaad waxaan ku qortay ekid control maalin nuur waa maslax xerada maslaxan ku tababarnay maalin nuuran qorti koodi toban iyo sagaalka dhexdan xabsiga maxaabuurta ka horan aan alaadan jiray ha meesha uqaabilsanaayo furhaaya waa ka ahay waardiyamaan ka ahay ummadda xabsiga waa lagu dhibaateeyaa dhibaato aada iyo aad oo zaid ah ummadaas muslimiinta meesha ku jiraan qaabadiis kala duwan qofkii macnaha kan ama xanuun iyo ama wax dhib sheegto dhibkiia dhib kale loogu diraa dhibaato zaa-idaa lagu haaya ummadda islaam xabsigaas xabsiga dhexe waa ummadda waa lagu dhibaateeyaa ummadaas meesha joogto dadaa meesha maqaayada ugu shidan dadkii maqaayada meesha ugu shidan ummadda ku dhibaateeyaan dhibaatooyinka cadowga ummadda islaamka u geystaan waxaa kamid ah qofka waa xanuunsan karaa bini aadan waaye amba macnaha wax abasho u sheegan karaa wax dhibkiisa marka u sheegto dhibkaas qaabkaas waa lagaa bedela amba macnaha qorshe kale in loo fiirimaano dhibaa ugu diraayan dhib iyo rafaad iyo dandarre iyo dil iyo rafaad ugu diraayan marka waa kaasaa hubka aan la imaaday waa leelacaa haddaba askartan ayaa qayb ka ah islamarkaana ku dabafaylaya kuwa horey uga soo goostay dowladda federaalka oo sheegay in halkaas ay ku dayacmeen iyo dhaqamo ka baxsan diinta islaamka oo ay ku arkeen gudaha dowladda federaalka si kastaba xabsiga dhexe oo ku yaala degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho kaabigana ku haya dekedda ayaa wuxuu in muddo ah hoy u yahay dad isugu jira rag iyo dumar oo halkaas ku wajahaya dhibaatooyin iyo duruufo adag dadka qaar oo ka soo baxay halkaas ayaa inoo xaqiijiyey in maxaabiista ay haysato dhibaatooyin nololeed oo ay ka mid yihiin daryeel la-aan caafimaad iyo ciriiri xoog leh oo ka jira gudaha qolalka oo ay ku xiran yihiin dad ka badan laba jibaar intii lagu talagalay iyo in xuquuqaha dadka xiran aynan helin haddaba dadka muslimiinta ahi ayaa waxaa la gudboon in ay u duceeyaan muslimiinta ku xirxiran guud ahaan xabsiyada ku yaala daafaha dunida